Si loo tayeeyo dhismayaasha kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxaa maamulka Banaadir magacaabay waaxda la socodka tayada dhismayaasha taas oo ka shaqayn doonta sidii ay u hubin lahaayeen tayada inta aan la dhisin guryaha gaar ahaan dabaqyada maadaama haddii aan la helin dhismo tayaysan ay halis ku tahay dadka. Agaasimaha waaxda la socodka tayada dhismayaasha ayaa bilaabay kormeeridda dhismayaasha ka socda magaalada Muqdisho si loo xaqiijiyo in la marsiiyey hannaanka hubinta tayada dhismaha isla markaana injineerada lagu dhiirigeliyo inay dhisaan guryo tayo leh.
uulajeedkayna wuxuu ahaa in la hubiyo ama la ogaado ama ama ama ama aan daah furno tiimka injineerada ah ee kontarooli doona injineerada kaleento ee asaagooda ah ama walaalahood ah ee dhismooyinka ka samaynayo ee degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo ay tahay inay hubiyaan ama ay kontaroolaan marka ugu horeysa in gurigan uu maray soil test ama ee, baaritaankii loogu talagalay iyo gurigan dhismihiisa inta uu qaadi karo in ay ogaadaan injineerka dhisaaya inuu yahay injineer xirfadle ah oo xirfadiisa ay tahay injineer xirfadiisa sareyso iyo in structureka ama naqshada loogu talagalay gurigaas ee lagu lagu dhisaayo ay tahay in- naqshad record garaysan ay taalo waaxaha ku shaqada leh dhismooyinka gobolka banaadir waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa ee, dhammaan waax kasto iyo maamulka gobolka banaadir ee, qaas ahaan qaybta howlaha guud oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha howlaha guud iyo agaasinka howlaha guud oo arintaani xil mas-uuliyad la iska saaray siday u dardargeliyaan ama howlahaasi ay u qabsoomaan ayaga oo maalin kasto har iyo habeenna u taagan sidii ay u diri lahaayeen injineero sayidka inay soo ogaadaan ama ay soo hubiyaan xaaladaha ka jiro sidaas si lamid ah waxaa barbar socota howlahaasi in eh, maamulka gobolka banaadir oo asteeyey in magaaladii magaalo nadiif ah iyo beled nadiif ah iyo magaalo cagaaran ama doog leh ay noqoto taasna way dhinac socotaahoo injineer kasto waxyaabaha aan ku amrayno ama aan ku talo ahaan ku bixinayno waxay tahay in nadaafadda eh, laga samaynayo eh, dhismooyinka hareeraha laamiyada hadduu alla idmaayo in la koobo sidaas si lamid ahna beledka beled cagaaran ou noqdo oo guri kasto shan geed ama toban geed ugu yaraan laga la- lagu tallaalo Eh, arrimihii jiri jiray arrimihii jiri jiray ee ahaa in meeshii la tago oo dadkii eh, eh, la dhaho maxaad haysatiin iyo wax lamid eh way way way nagu adag tahay ama way nagu cusub tahay Eh, howlahan hadda aan bilaabayno ama aan maanta daah furayno taas taas oo ah taas oo ah inaan qabanno ama aan horumar eh, la jaan qaadno standardka adduunyada uu ka soconayo eh, qeybihiisa kala duwan beledka ama ama ama magaalada kaleento oo haddii guri maanta la iska dhiso oo laba eh, labaatan biyaan ama shan iyo toban biyaan laga la- la- laga dhiso laga sameeyo eh, qofka degaysana aan la ogeyn oo laba boqol oo qofood ama in ka badanba oo qoysasa ay degi karaan ama laba boqol oo qofood ay degi karaan inuu kusoo dumo dhibaatay nagu tahay marka waa waxyaabaha aan seef garaynayno oo aan bulshada ugu roonaanayno insha allahu tacaala